hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa qoysas danyar ah gargaar ugu qaybisay deegaanka dhagaxyaale oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada guraceel ee gobolka galgaduud deeqda loo qaybiyey dadka danyarta ee ku nool deegaanka dhagaxyaale ayaa isugu jirtay qaybaha kala duwan ee cuntooyinka qaar ka mid a dadkii deeqda ka faa'iideysta ayaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka uga mahad celiyey deeqda gargaarka ee ay gaarsiisay
meeshaan aan joognaa waa dhagaxyaale waxaanan isugu nimid gurmad dowladda dhexe iyo dowladda galmudug iyo mas-uuliyiin tiro badan iska kaashadeen oo raashina oo dadka dhibaataysan oo xaalad u hayaan loo soo diray waxaan u sheegaynaa dhammaan ciddii arrintan wax kaqabadkeeda iyo shaqadeedu ay qusaydo wixii aad noo soo dirteen oo gargaarkahay waana soo gaareen hay-adda maaraynta masiibooyinka raashinka ay u soo dirtay deegaamadan waa uu soo gaaray waana uga mahad celinaynaa
dhammaan bulshada car deegaankan joogta dowladda dhexe boqolkiiba sagaashan waxay uga mahad celinaya sida loogloo gargaaray dadkan loogu soo gurmaday tabarucaadka loo siiyey waa ka mahad celinaynaa gargaarka ay noogu soo ninkale noo keentay oo si lagu qanacsan yaho buuqla'aana dadkii u haleeshiiyey oo u qaatay waxaan leenahay ha laban laabeen ha saddex laabeen ilaahay ha u soo dhiigo soo dhiibto khayr allaha siiyo waa mahadsankiin boqol boqol boqolkiiba boqolkii waa mahadsan yihiin dhanka kale sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa sharaxaad ka bixisay deeqda gargaarka ee la gaarsiiyey deegaanka dhagaxyaale ee gobolka galgaduud waxaan maanta joognaa deegaanka dhagaxaale oo ay iyo tuulooyinka ku hoos dhow oo ilaa iyo labaatan tuulo ayaa maanta halkan waxaan ugu qaybinaynaa ku dhowaad kun qoys raashinkood sida aad la socotaan meelahan waa meelihii abaartu ay aad ugu dhufatay sida aad u jeeddaanna dhulka waad aragtaan sida uu yahay geeduhu hal caleena ma laha waxaana maaragtay la saadaalinayaa in roobkii uu dib u dhacay xilligiisii dib ugu dhacay iyo maaragtay colaado badanna ay deegaamadan ay ku soo wajahanteen hay-adda maaraynta masiibooyinku iyo iyadoo kaashanaysa wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka galmudug waxay mar walba suurto gelinaysaa ama xaqiijinaysaa deegaanada wax laga bixinayo in ay ku hubsato gacanta dadka ayna gaarsiiso dadkii mudnaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maalmahan deegaano ka tirsan maamulka galmudug gaarsiisay deeq gargaar ah taasoo isugu jirta qaybaha kala duwan ee cuntooyinka